waxaan uga warhelnay walaalay anigaa xanuunsan mudday sanad iyo xoogaabay xamar ku maqnayd dabeeto anigaa xanuunsaday oo qaliin iyo wax laigu samaynayey dabeedna imika laba wiil ka hor bay hargeysa timi imaatinkii hargeysa markaa hore waxba looma diranin dabeeto way noqonaysay maalintii sabti maanta waxa weeyaan bay ahayd baan umalaynaya isniin sabtidii dhaweyta ayay bursho dhoofaysay dabeetana madaarka hargeysaa lagu qabtay waa gartay ma la socoteen
waa aniga ayaa markaa soma ayaa laiga soo diray laiga soo diray madaarka dabeed waxaa yidhi inanta way xidhan tahay dabeed waan u tegey madaarkii baan qabtay laima ogolaanin inaan madaarka ugu galo nina kii askariga ahaayo ila soo hadlay baa markaa shandadaheedii isoo dhiibay xaggee la geenayaa baan ku yidhi wuxuu yidhi waxaa la geenayaa sirdoonka madaxtooyada sirdoonka gobolka marka sirdoonki gobolkan kaga daba tegey aniga iyo odayaal cuqaali iyo saraakiil macaariif nahay waa nala ogolaaday markaa maalinimadii waa u tagnay galonimadii hooyadeed baa u tagtay oo waa usoo diideen casarkii aniga haddana habeenkii ayaa noqliyo hooyadeed fiicanay waa naloo diiday laakiin subaxnimadii haddana oo shalayta ahayd waa nala ogolaaday inaanu u tagno akhiiran waxa loo soo bedelay markaana lagu yidhi waxaa loo bedelayaa si xafiiska si kala xidhiira c i d dii baa markaa la keenay baa la yidhi c i d dii baa laga soo bedelay haddana saldhigga hargeysa ayay ku xiran tahay aan dhexe maantaana la yidhi maxkamad baa la keenayaa marka maxkamaddii maanta lama keenin si ay ku noqotayba marka dee berri ba haddana nagu yidhaahdeen waa la keenayaa marka waxay noqon doonaan mooyi caawa ku saddexdeen bay xihan tahay waa gartay bal waxaad iga warantaa sababta ma laidinkala hadlay loo xiray nicimo qorane iyo ujeedada ka dambeysa xarigeeda markay soo yaraduuya waxay leeyihiin markii la wareysanayay dee qoladan dambaalayaashu markay dee baarayaan qofka soo xiran waa la baaraayo waraysi baa lala yeeshaa marka aniga wa waxa igu maqala waxay yidhaahdeen somaliland yaad diidan tahay ood kasoo horjeedaa soomaali weyna waad aaminsan tahay baraha bulshadana waxaad ku qortay bay yidhaahdeen intaas anaga war naga soo gaadhay waa gartay marka xilli maxkamad la keenayo ama waxa laga yeelayo xaalkeeda cid idinkala hadasha ma jirtaa saraakiisha kuwaad la xiriirteen ama aa u tagteenba waxayna yidhaahdeen markii horena maanta waan ka horreysiyey maantay ahayd in la keeno siday noo sheegeen maantadiina way baaqatay oo berri bayna leeyihiin waa la keenayaa berrina inay dee rub noqonaya inay baaqan doonto war kama hayno waa gartay sideed u aragtaa marka gabadhaada xarigga la xiray adiga abwaan qorane colaad wallahi wallahi waan ugu dee dhib baan u arkayaa waxaan u arkayaa maaragtay qofka dee fikirkiisa wixii qofku dee dembi ahee kale uu galo waa lagu waa lagu maxkamadayn karaa waana lagu xiri karaa laakiin fikir fikir keliya hadday tahay dee waxaan waxaan u arkaya inuu xadgudub yahay waa gartay marka taas laga soo tago intii ay joogtay muqdisho wax somalilan ka dhana miyay samaysay marka laga soo tago in sidaan maqli qoraa ay ahayd dhowr jeer ay ka qayb gashay bandhig buugaagiye iyo arrimaha bulshada wax kaloo laysdhihi kara maanta waa lagu xirood ogtihiin ma jirtaan intaasun baan ogahay wax kaloo aan ogahay ma jiro wax kaloo aan ka maqlin ma jiro intaa waxaan ahayn kama maqal gabayo yaryaro dee soomaaliya ku ammaanaysa iyo calankii soomaaliya iyo inaha waan maqmaqlaayay dee aniga laakiin halkan ani wax ugu baxay wax halkan wax dhimaal geysanaya anuu kama maqal marka labadii waalidee dhale maadaama aad tihiin ehelkiiiyo qaraabadiiyo dabcan walaalihii kulli way joogaan meesha maxaad qorshaysateen inaad maamulka ula tagtaan amaba xataa aad kala hadashaan saraakiisha ciidamada ee haysto ama eedeynaya nimco wala wallahi walaalay de waxa weeyaan horta dee inantii horta dawlad baa haysata annaguna ehelkeedi baanu nahay de xarigeeduna dhib badan buu nagu hayaa oo damaq badan buu nagu hayaa sida weliba anigoo xanuunsanayo hooyadooda xanuunsanaysa iyo midaro waxa badna waana haystaan marka anigu iyagana inaanu iyaga un ka warsugno mooyaane anagu hadda wax kaloo aanu samayn karaa ma jiro waa gartay ma jirtaa cuqaal dhaqan iyo nabadoono iyo inay arrinta ku jiraan haatan sida aan maqlayno aniga nin caaqil ahoo dee beeshaan qaraskan kasoo jeeda caaqil u ah hawsha wuu igula jiray ilaa shalayto laakiin cid istaal badan oo miisaan lahoo kale hawsha ila gashay ma jirin qolyo saraakiilana maalintii hore qaar ba ay raacay laakiin mar dambe maanaan arkin annaguna culays badan iskamaanu sii saarno waxban horta maxkamadan ay sheegayaan bal waxay tidhaahdaa aragteen baan dhis waa tabaaqaaga ugu dambeeya maxaad usoo jeedinaysaa maamulka somaliland maamulka soomaaliya waxaan somaliland waxaan usoo jeedinayaa waxa weeyaan inanta waa ina yar oo maaragtay dee waa habluhu waa caar dee dumarka si gaara in loo xitaano weliba ay waajib lainoogu leeyahay maamulka waxaan usoo jeedinayaa ka codsanayaa dee inay naxariis muujiyaan dee waa weeye in hablaha si gaara weyba loosi naxariisto dee haddii aan dunuub weyn oo culusina oo aanu waxayna ma ay jirto laakiin kollayba waxaan leeyahay cadaaladda iyo naxariista ha ka tegin